brofeor axmed ismaaciil samater oo jaamacadda maclaster college ee magaalada san paul ee gobolka minnesore ka dhiga cilmiga siyaasadda iyo dhaqaalaha adduunka ayaa sheegay inuu iska casilay xubinnimada baarlamaanka soomaaliya rofesor samater ayaa beeniyey warar sheegaya inuu jiro wadahadal iyo xiriir u dhexeeya isaga iyo maamulka somalilan oo ay dhici karto inuu somalilan ku biiro haddaba maxamuud mascadde ayaa qadka telefoonka ee kula xiriiray rofesor samater kana wareystay iscasilaadiisa waa run weeyi waan u qoray waraaqdii aan kaga baxayey baarlimaanka cusub ee muqdisho fadhiya gudoomiyaha baarlimaanka doctor jawaari marka waa arrin rasmiya wey waa gartay marka maxaa la odhan karaa way kugu kaliftay inaad xilkaa iska casisho anigu horta ma ihi qofkii ugu horreeyey ee baarlimaanka soo galay ee ka baxa uguma horeeyo doctor cabdiweli waad garanaysaan ra-iisul wasaarihii sidaa ayuu isaguna baarlimaanka uga baxay master xuseen khaliif oo isaguna ka mid ahaa dadkii musharaxiinta ahaa madaxtooyada uu ordayey isaguna baarlimanka wuu ka baxay marka anigu uguma horeeyo horta in taa la isla fahmo waa lagama maarmaan ta labaadna dee danta ummadda soomaalidu dhaqaalaheyga ha noqoto caafimaadkeyga ha noqoto aqoonteedii ha noqoto nolosha guud ee ummadda soomaalida ee aada u daciifka ah danteeda dee baarlimanka oo qudha ma taale meelo badan oo kale ayaa lagaga shaqayn karaa oo laga raadin karaa marka anigu waxaan is idhi ma aha meesha qura ee aada u baahan tahay inaad joogto marka sidaas ayaan uga baxay ka bixideyduna dee ma keenaysa dhibaato sidaa u weynoo dadkii anigu aan ka imid baarlimankan ma aha mid qof walba ummaddu ay soo dooratay oo cod qof walba uu ka dhiibtay ma aha degmada uu ka yimid ee dee waxa weeye wax qabiil lagu soo doortay weeyi marka dadkii anigu aabahay uu ka yimid uu ka dhashay tolkii ii gartay inaan baarlimanka usoo galo iyagana waan ka fasax qaatay waan u sheegay marka qofkii igu xigay liiska ayaan filayaa dee wakti dhow in la dhaalin doono oo qofkaasi uu soo galo marka halkaa khasaarana dadkii tolka ahaa kama soo gaarayo ummadda soomaalidana u malayn maayo in khasaaro xooglihi uu ka soo gaarayo wa garta laakiin axmed dabcan baahi ayaa jirtay aada islahayd waxbaad ka qaban kartaa markii aad dabcan gelaysay baarlamaanka soomaaliya baahidiina sidii ayay u jirtaa oo dabcan soomaaliya xaalkeedii weli waa sidii marka maxaad maxaa la odran karayaa marka axmed hadda isbedelkani way u keeni karaan inuu durba isagoon shaqadii dhammaystirin haddana ka laabto dee waxaan anigu arkay inaanan shaqo caynkaasa ka qaban karin oo sidii aan doonaya aanay noqon karin ma aha uuna aniga oo madaxtooyo soo raadsaday inaan doorashadeedii ka qayb galo taasi way ahayd arrin weyn waan ku guulaysan weynay qofkii ku guulaystay oo ah madaxweynaha waddanka soomaaliya maanta xasan sheekh maxamuudna hambalyaan u dirnay laakiin anigu dee ma qabo laba boqol iyo shan iyo labaatan laba boqol iyo shan iyo toddobaatanka mudanayaal ee baarlimanka ku jira inay tahay meesha qura ee ummadda soomaalida danteeda laga raadinayo waxaan is idhi meelo kale ayaa laga yaabaa inaad wax ka qaban karto oo ummadda soomaalida wanaaggeega iyo sharafkeyga sidii loo soo celin lahaa aad ka raadin karto waxaana aada iigu weyn aniga dee degmadii aan ka imid aan ka dhashay oo muddo labaatan sanadooda aanan tegin warkeyguna au aada iigu yaraa inaan iyada lafahaanteeda indho gooniya imika ku eego oon usoo jeesto bal wixii aan dadkii la qaban karaya intay taagtayd waaba iska yar tahay ee aan ka qaban karo taasuna waa arrin aada iyo aada iigu weyn weeye waa gartay axmed warar ayaa sheegaya in aada is aragteen ama ay socdaan wadahadallo adiga iyo xubno somalilan ka tirsan arrintaasi maxaa ka jira horta intaanan taa kuugu darin aan kaaga jawaabin mid yarna aan ku daro su-aashaadii hore oo ah waxaa la isla mari doonaa amba imakaba socota magaalada muqdisho axmed samater dadka siyaasadda yar ku jira ee magaalada fadhiya maha dadkii caadiga ahaa waa nin xanaaqay doorashadii baa laga adkaaday markaa wuu xanaaqay sidaasi ayuu u cadhooday wuu duday taasi waxba kama jiraan anigu arrimaha aan ku hadlay xalay ugu dambeysay waa arrimihii aan baarlimanka hortiisa ka sheegay laba sannadood horteed saddex sannadood horteed toban sannadood horteed shan iyo labaatan sannadood horteed aan ka hadli jiray oo ah dee dantii ummaddii soomaaliyeed ee caadiga ahayd ee gaajada iyo cudurka iyo biyo la-aanta iyo jactirka kale iyo nabadgelyo la-aanta iyo cadowga ay maxaanku dhahay cilada u yaalaan waxaasi dhibaatadeeda in badan baan ka hadlayay taasina weli kama hadhayo oo dee waa dadkii aan ka dhashay soomaaliyeed taasi horta in la ogaado weeyi ciishana de waan ku hayn doonaa wadanka wixii ka socda iyo magaalada muqdishoba waan ku hayn doonaa laakiin jawaabtaadii su-aashaadii weydiisay maya waxba kama jiraan anagu cid aanu is aragnay oo madaxda somaliland ilaa imika amba london lagu kulmay amba lagu kulmay magaalada washington taasi waxba kama jiraan waana la ogaan lahaa de haday hadday jirto marka waa waa hadalka dee dadka iska samaystaan ee lagu sheekaysto laakiin wax dhabay kama jiraan weliba waxaa la leeyahay sida hadalka loo dhigayo is afgarad ayaa idi dhex maray marka waxaba laga yaaba axmed inuu mataqaanaa dhinaca somalilan maamulka ka mid noqdo arrimahaas marka waxaa waxba kama jiraan maamul wax aan ka mid noqonayaayo ka jira ma jirto cid aanu is aragnayna ma jirto de laakiin dee ogow anugu dee waa degmadii aan ka imid degmada aan ka imidna dee meel gooniya ayay igaga taallaa even markaanu siyaasadda isku diidanahay meel gooniya ayay igaga taallaa marka danteeda iyo nolosha waddanka iyo iyo somaliland kolba xaalkaygu siduu maraya dee ishaan ku hayaa inaan isha ku hayana waa igu waajib sida ummadda kale soomaaliba ay igu waajib igu tahay inaan isha ku hayo kollaybana dee wakti ay noqotaba inaan dhulkii aan u dhashay jedka jed dadkii dhale ay ku aasan yihiin inaan tago oon xabaalihii soo siyaarto oon dhalinyaradii soo arko oon ummadii soo waraysto oon siday ku nool yahayn soo arko aniguna dee war baan buuxaya aan warramo hadday taasi waktigeegu yimaado dee waa waa allaha ka dhige waa waa way way iman doontaa oo dee waan waan waan tabaabashaheeda waan doonaa hadday timaado waaya hadalkaaga waxaa ku jirtay in ay jirto meelo fara badan oo ummadda soomaaliyeed waxa looga qaban karo aanay ahayn oo keliya baarlamaanka iyo siyaasadda soomaaliya islamarkaana dhulkaada aad sheegta hadda aad ka soo jeedo ay jiraan waxyaaba aad isleedaha laga qabto waxyaaba marka maankaaga ku jira iyo tallaabooyinka hadda aad isleedaha aad qaadid maxay yihiin de anuu waxyaabahan doonayo midi horta soomaalinimo iyo islaamnimo si looga tegaya ma jirto lagama bixi karayo mana doonayo inaan ka baxo taasi ilaahayna wuu ku baday waana dee waxaan ku faano weeye inaan soomaali ahay inaan qof islaam ahay oan ku faano meel kastaba aan jooge laakiin waxa weeye anu waxaan qabaa dhibaatooyinka ugu waaweyn ee ummadda soomaalida haysta marka la eego xagga dowladnimada iyo midnimada waxa weeye sida ay isku fahmayaan de dadkii deliyey calankii ugu horreeyey xorriyadda soomaalida oo ah somaliland iyo jamhuuriyadda soomaaliyeed xaggayga koonfureed italiya somaliland labadaa wadan ee soomaaliyeed ee isku soo biiray kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii inay dib isku fahmaan oo ay bal iyagu si xoog leh oo qoto dheer loo sheekaysto oo laisa soo hor fadhiistaan waxaan qabaa inay lagaba maarmaan tahay halkaa un bayna ka bilaabmi kartaa inay soomaali dib usoo noolaato oy dad ay noqoto isleh oo is-og ay noqoto marka haddaan taa wax ka qaban karo dadaalkayga waan keeni haddii fursada aan helo waxay ka mid tahay waxyaabaha baarlamaanka gudihiisa aanan wax caynkaasa ka qaban karin ayaa laga yaabaa inay tahay waxaa kale oon jecelahay inaan intii dadaalkayga ay tahay somaliland lafahanteeda gudaheegu howlo badan bay u baahan tahay in la hagaajiyo dhaqaalahayga kor loosoo dhiso aqoonta kor loosoo dhiso abaaraha laga adkaado nabadgelyada aada loo soo adkayo cadaalad wanaagsanida ay timaado wax badan bay qabsadeen dadka somaliland oo loo baahan yahay in la kaydiyo oo la ilaaliyo laakiin waxna way dhiman yihiin oo nabadgelyada waxbaa ka dhiman cadaaladda waxbaa ka dhiman horumarkii dhaqaalaha wax badan baa ka dhiman waxyaabahaasoo dhan lafahantooda waxaan u baahanahay aniga inuun kusoo dhowaado oo intii aan tale ka bixin karo iyo dee intii aan dadkii ku caawin karo intay taagtaydu tahay inaan ka qayb galo waa waxaan malaynaya waa waajib waayahay axmed waxaa hadda jira somalilan iyo dowladda federaalka wadahadallo u dhexeeya oo waayadii maalin dhoweyd lagu shiray ankara ee dalka turkiga marka adiga isu soo dhowaanshahaasi ma kuu muuqdaa mise u arkaysaa in ay soomaaliya iyo somalilan inay midoobaan hadda ay qarka u saaran yihiin oo jidkii midnimadii soomaaliyeed ay soo dhowda u malayn maayo inay qarka u saaran tahay waay hor yaallaa toddoba qodobbaa ka soo baxay magaalada ankara shirkii dhowaan lagu yeeshay labada madaxweyne ay isku arkeen way wanaagsan tahay in in la wada hadlo oo aada iyo aad loo qaada dhigo oo loo lafaguro bal halka qaladaadku ay yaalaan halka boholuhu ay yaalaan halka booguhu ay yaalaan in dee si cilmiyaysan loo galo oo dhab ah waxaan qabaa inay lagama maarmaan tahay haddii laysku soo noqonayana de iyadoo sidaa laysku fahmay oo si xaq leh ummadii soomaalidu ay u qaybsanayso dee siday wadankii u dhisayso iyo sida loogu heshiinayo haddii dee ay laga maarmi waayo dee in la kala tagana sidii loo kala tegaya inay noqoto si nidaam iyo cadaalad ay ku jirto iyo nabadgelya ay ku jirto ay noqoto aniga rajadeyda waxa weeye ummadda soomaalidu inay dib isku fahamto laakiin dib isku fahamkaasu dee shaqo weyn buu u baahan yahay ankara hadday noqoto bilowna dee waa mid aada iyo aada ilaahay loogu mahadnaqo halkaa in laga wado uunbay noqonaysaa laakiin weli aad baa loo kala fogyahay anigu sida ii muuqata maxaad ku talin lahayd marka de waxaan ku talin lahaa hadalkaa in in in la sii wado waataan ku yidhi si cilmiyeysan in loo dhigo anigu for example waxaan ku talin lahaa dadka somaliland madaxdeedu inay banaanka soo dhigaan shuruudaha kuwa yani aan laga maarmi karin ee ay leeyihiin haddii loo la garanayo in laysku soo noqdo oo wadankii laysku soo xidho o laysku soo celiyo shuruudaha ugu aan laga maarmi karin ee aan doonayna in la fuliyo waa kuwan inay banaanka soo dhigaan waa lagama maarmaan waa xagga somaliland baan ka hadlayaa iyagoo isku duuban laascaanood ceerigaaba ilaa sayra isku duuban oo af qura ku wada hadlaya taa lafahanteedu shaqa ay u baahan tahay fara badan xagga koonfurta soomaaliyeed iyo magaalada muqdishona dee waxaa looga baahan yahay iyagana inay banaanka soo dhigaan waxa ay hibeynayaan waayo dadka somaliland ku noole taariikhdu waxay dhigaysaan way hibeeyeen dowladnimadoodii kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii bishii juun lix iyo labaatankii marka ay qaateen calankii ugu horreeyey iyagoo siday xamar geeyeenoo way hibeeyeen de markaa dadkii soomaaliyeed ee koonfur deganaa ee walaalahayana waxaa laga filayaa ayna iyaguna soo caddeeyaan iyo dadka madaxda u ahi waxa ay hibeynayaan waktigoogii ay wax hibeyn lahayn baa la soo gaadhay marka taasina de iyagaa laga filaya haddii deeqsinimada laga helo oo dhab ah dee markaa waxaa laga yaabaa hadalku inuu soo dhowaado laakiin weli fari kama qodno sida ii muuqata waayahay ugu dambaynta muddadii aad baarlamaanka ka midka ahayd maxaa kaaga baxay sida ay wax u socdaan iyo xaaladda baarlamaanka soomaaliya maxaad nooga sheegi kartaa waxaa ii muuqata iyadoo horta ay aan arkay oo aan gacantayda ku salaamay dad baarlamaanka ku jira oo sharaf leh oo waxgarada oo aqli buuxa oo dadnimo weynle way ku jiraan baarlamaanka dad meesha usoo shaqo tegay oo dantoodu ay tahay wixii ay ka qaadan karaana way ku jiraan meesha laakiin waxaan soo ogaaday anigu oo ii muuqatay dadkii soomaaliyeed ee caadiga ahaa ee biyo la-aanta iyo cunto xumada iyo caafimaad darrada iyo iskuul darrada iyo nabadgelya darrada waxaasoo dhamme ay haystaan iyo dadka baarlimanka ku jira intooda badan in hadalkooda iyo maskaxdooda iyo sida loo fikiraya ay aada u kala duwan tahay oo ay kala fog tahay ayaa aniga ii muuqatay waxyaabaha markaa baarlimanka aan uga baxayna taasaa ka mid a waayo de anigu umaan shaqo doonan baarlimanka waxaan baarlimanka uga ogolaaday dadkii aan ka imid ee aan ka dhashay inaan ugu jiro aan ku celiyay ilan baarlimanku ma aha mid qofka loo codeeyo waa mid qabiil uu keenay waxaan islahaa dee waxaad ka qaybgeli doontaa markiiba doodo ballaadhan oo lagaga hadlayo danta dadka soomaalida iyo xanuunka maalin walba haysta deg deg sidii wax looga qaaban lahaa oo waxa kaloo dhan layska meel layska dhigo axmed ismaaciil samater aad iyo aad baad umahadsantaha aad baad umahadsan tahay dadka idin dhegeysanayana waan salaamaya